biyo-la-aanta ka dhalatay hoosudhaca webiga shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tirsanayd biyaha webiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaabnoleedkooda deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta beledweyne rag kalluumaysato ah oo kalluunka webiga beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu webigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshoodu ugu maarayaan dakhliga ka soo gala guridda geedaha si dhuxul looga shido oo ina dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshoodu ku dabaraan dadka tuulada lebow oo ilaa siddeed kilomitir beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta qaar kalena waxay ku biireen dhismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka dadkii waa lacag yare iska haysay gadmadeeda waa iska yar maanta adiga isbuuc waxaa shidaysaa toban kiish tobankii kiish marka haddii lagaa gato waa soddon doolar waxba isma bixiso marka waa dhibaatayn u haysaa webigaas noqo ilaa awiis oo biyo laga waayo bixisha iib joogto looma helo waxaan laga isticmaalaa balaweyne la geyna anagu meel kale hadda oo dalab kale ma haysano balaweynaha geynaa dadkaas oo oo beledka degana oo dabkooda ku shito ganacsiga hore nagama qaata dadkaasaa naga gato baxisho waxaa noogu kalafay hubigii oo biyo laga waay ama beerihii waxaan ku beero lahayn oo biyo la-aawaad loo beeri waay biyihii dhalaan ay noqdeen haddana malaaygeyna meeshii laga waay oo hubigiiba oo malaayba laga arkaynin oo ibr uu noqday marka taasaa noogu kalaftay geedaha waxaa ka helnaa geed gaalaadkan oo oo tuulada ka baxsan oo geed udaxaskaadaan iska guranaa oo tuulada kama gurne barnaamijka beeraleyda oo oo geedaha ku yaalla iska gurnaa oo qardaynaa beernin leeyahan qardaynaa dadkii xirfadda kalluumaysiga ku noolaa ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidlo ah ku soo dhacday bacdamaa meesha uu ka baxay kalluunkii ay webiga ka soo jallaaban jireen magacey waxaa layidhaha xuseen mahad cismaan qaxow waxaa waa webiga waxyaaba weyna webigu qabli webiga waa kansal bacaadka banooniyaa lagu ciyaari karaa banooni webiga dhexdiisa wax oo isnijido leeyahay ma leh waxaa meeshaan ciyaalka aan ku biilinaya malaayaas webiga aan ku biilinaya malaaya webiga aan ku biilinaya lacag ahaan waxaa iga soo gelaysay boqol kun oo soomaali boqolkii kunaa ciyaalka aan usoo waxaysanay usoo biyeysanay fiili iyo waxaasaan tuurinaya shabaq ayaan tuurinaya waa fahantamanayna hadda la soo gediyo waxaan kuma arta aan isticmaalno male webigiiaba kala tategi webigii aba kala tategi tuula lebo haddaan nahay oo inta laba boqol iyo toddobaatan iyo shan ruux ay ku nooshahay tanoo kale weligey ma arkin konton iyo shan sanaadan jira aniga markii hore waxaan ka shaqaysanaya malaayaas ka bacdi magaaladan aadan waxay malaaya muguu wax ka waay magaaladan aan dushayaan kusoo xamaashaa dhagax iyo iyo dushayaan ku xamaasho aan saan ciyaalka aan kusoo biishaa marmar soo waa iyo marmar soo helo magaalada dad u guuraa jiro oo tuulada ka guuri oo maarata waxaas hunguriyaas ku shaqaysanay oo malaayaas guuri ku shaqaysanay haddana maarata tuuladii ka socday haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabbaha reerka ay buuxiyaan waxaana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maarayaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta magacayga aniga oo ah luul cabdi sheekh xasan eeliye marka aan haween nahay markii saanoo kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelas wax ka keeno malaha meelas wax ka qabto malaha meelas wax u doono malaha beeraha markaysaan u ba-aan ee abaaraha bataan kulley waxaan u aadnaa meeshii un kulley aan wax ka helno dhar soo dhaqnayaa guri soo malaasnayaa maxay ahato meeshii macnaha habaqaaga duulmaysa oon aada habeenkas ilmahaada aada dabka ugu shiidanaysa wax oo maxay ahato dhuxul iska shito geed jinnigan goobeeyo oo shito oo markaasay intii beriyoo la shidaaya ninkii oo markaas wax kugu dhaameed aadaysa leeda cawada ilmaha iyo bariisi oo markaad intaas dhuxushaas ka sidid ka bacdi haddana markaad waxaad keensato ninkay walaalka ah shalay wax kusii sidaad ku siinaysaa markii hore maxaa qaadi jirtay maxaan qaadi jirnay marka ee macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos waxaa la qaadanaa bal waxaa la qaadanaa yaanyo waxaa la qaadanaa liimo wax walba la qaadanaa maxaa kusoo bedelnaa waxaa lagu soo bedanaa badar wax la cuno badar ama baasto ama wixii oo macnaha qutubiyoonkii oo macnaha lagu cunaayo meesha qoyskaas cuno ku noolaa karo dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la-aanta ee webiga shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dhulka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyey ku yaraa gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne